بسم الله الرحمن الرحيم والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد sheekhu calayhi raxmatullah markii uu soo tilmaamay ee uu ka soo baxay maraatibu diin athalaatha oo martabadii iimaanka iyo martabadii islaamka iyo martabatu lixsaan saddexdii martababa markuu sheekhu soo tilmaamay iyo adiladoodii qur'aanka ayaa halkan wuxuu ku tilmaamayaa saddexda martababa adiladoodii sunnada oo isugu timid xadiidkan dheer ee macruufka ku ah xadiidu jibriil ee cumar warinayo oo xadiidkaas ayaa saddexdii martabo ee diintu ka koobnaydba ay ku kulmeen islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii saddexdiiba xadiidkaasay ku kulmeen waxau yihi markaa mualifku raximah llah wadaliilu daliilka min asunnati sunnada daliilka uga ah arkaantaa waxa weeyaan islaamkii iyo iimaanki iyo ixsaanku xadiidu jibriila jibriil calayhi asalaam xadiidkiisii weeye almashhuuru ee caanka ahaa xadiidkaa jibriil ee mashhuurka ahoo can cumara cumar laga warinayo marka can cumara cumar waxaa laga wariyey radia allahu ilaahay raalliha ka ada canhu isagee qaalay inuu yidhi baynamaa naxnu juluusun wadaliilu daliilka min asunnati sunnada daliilka uga ah maraatibta diinta ee saddexda ah daliilkooda sunnadu xadiidu jibriila jibriil xadiidkiisii weeyey khabarka wa daliiluda xadiidkii jibriile almashhuura ee caanka ahaa weeyi xadiidkaas ayaa daliilo ah oo waa maxay xadiidkaas can cumara can cumara cumar ibn lkhadaab waxaa laga wariyey radia allahu ilaahay raalliha ka noqda canhu cumare qaalay inuu yidhi cumar baynamaa waqti naxnu anaku juluusun aanu fadhino ayaa cumar uu yidhi cinda rasuuli illaah xilli aanu rasuulka ilaahay agtiisa fadhino sala allahu calayhi wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah id xilligaasi talaca calaynaa waxaa nagu soo baxay rajulun nin ayuunbaa nagu soo baxay ninkaasoo shadiidu bayaadi thiyaabi dharkiisu aaday u cad yihiin ninkaasoo shadiidu sawaadi shacari timihiisuna aaday u madow yihiin ninkaasoo laa yuraa aan lagu arkayn calayhi korkiisa aharu safari socoto iyo safar raadkii aan lagu arkayn ninkaasoo walaa yacrifuhu minna axad ruux annaga naga midiina aanu garanayn yacni waxaa nagu soo baxay uun nin sifaadkan iyo tilmaamahan leh nin aada u dharcad oo timihiisu aada u madow yihiin oo raad safar aan lagu arkayn haddana aanaan garanayn macnaha waxa hariiba oo uu la yaabay ninkii socotona waad moodaayo nin la garanayo macruufoo saxaabadii la yaqaanay ma aha oo waa nin nagu cusub haddana ninka sifada ka muuqataa ma aha sifa nin socoto ka yimide waxaabaad mooddaa nin meelahan kasoo bedasho dee guryahan ka soo baxay yacni dharkiisa cad timihiisa madow quruxda ka muuqata leanna socotada waxaa lagu yaqaanaa dee rafaad iyo daal iyo boodh iyo basaas ka muuqata ila waa nin socoto dheer soo galay marka wuxuu yidhi nin aan raad safarna lahayn haddana waxa weeyaan nagu cusub oonaan garanayn ayuunbaa nagu soo baxay waxau yihi markaa xataa jalasa ilaa ula fadhiistay ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam oo faasnada uu ku tiiriyey ninkii rukbatayhi labadiisii jilib ilaa rukbatayhi labadii jilib ee nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ku tiiriyey oo wawadaca uu dhigay kafayhi labadiisii kaf labadiisii gacmoodna uu dul dhigay calaa fakhidayhi labadiisii bawdiyood marka waa waa jalsatu aalib alcilm yacni qof aalibu cilmiya oo qofkan cilmi ka dalbaya fadhigiisii oo kale ayuu fadhiistay oo aayar intuu nebigii usoo dhowaaday oo gacmihiisa uu jilbi waxa weeyaan bawdihiisii duldhigay ayaa markaa su-aalihii uu bilaabay marka waa fadhi qof aalibu cilmiya oo mustafiidoo faa'iidaysanaya siduu u fadhiisan lahaa marka waxaana ku jirta tacliimu ladab yacni qofka aalibkii sida mucallimkiisa uu u hor fadhiisanayo iyo edabta uu muujinayo ayay waxa weeyaan daliil u tahay hadda jibriil calayhi salaam isagaaba mucallin ah oo macallinkii nebi moxamed waa isaga ila ninkani waa jibriile oo sifa nin oo kale ayuu isu soo ekeysiyey lakiin waa malakuljibriil haddana maca daalika si sifadaa wanaagsan loogaga daydo sidii taalibulcilmi uu caalimka ama macallinkiisa u hor fadhiisan lahaa oo kalu u hor fadhiisto marka waxau yihi xataa jalasa ila nabiyi ilaa uu nabigii la fadhiistay sala allahu calayhi wasalam oo faasnada rugbatayhi labadiisii jilib uu ku tiiriyey ilaa rugbatayhi nabiga labadiisii jilib oo wawadaca uu dhigay kafayhi labadiisii gacmoodna calaa fakhidayhi labadiisii bawdiyoodu sidaa u dul dhigay waa sida fadhiga maxay oo kale sida fadhiga dee sujuudda waxa weeyaan labada sujuudood udhexeeya oo kale qofku soo gacmaha ma duldhigto labada bawdiyood yani qaabkaas oo kale ayuu u fadhiistay waa kaljalsa bayna sajdatayn waxaa kaloo lagu fasiray wawadaca kafayhi calaa fakhidayhi ee calaa fakhidayi nabiyi sala allahu calayh wasalam inuu labada bawdiyood ee nebiga gacmihiisii duldhigay laakiin sida mashhuurkaa waxa weeyaan ay culimmadu u badan yihiin inuu isagu labadiisii gacmood bawdihiisa duldhigtay sida hay-ada jalsada labada sujuudood udhaxayso kale wa qaala markaa ninkii waxau yihi yaa muxammadu muxamadow akhbirnii iiga waran can ilislaami bal islaamka iiga waran faqaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam alislaamu islaamku an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyaane wa ana muxamadan nebi muxamedna rasuulullahi rasuulkii alla ummadda usoo diray inuu yahay oo watuqiima salaata salaada aad oogto oo watu'tiya zakaata zakadana aad bixiso oo watasuuma ramadaana bisha ramadaanna aad soonto oo wataxuja albayta baytullaahiga xurmada lana aad u qasadood u xajto in istatacta waa haddii aad karta ilayhi ila albeyti beytkaa xaggiisa aad u awoodo sabiila wadda ahaan azaad waraaxila gaadiidkii iyo sahaydii sii socod iyo soo socodba haddaad kartida iyo awooddaa u hesho inaad waxa weeyaan xajkana gudato qaala markaa ninkii waxau yihi sadaqta run baad sheegtay muxamedow facajibnaa waxau cumar yidhi markaa facajibnaa waanu la yaabnay lahu isaga yas'aluhu waxbuu weydiinayaa nebiga wayusadiquhu waanu u rumaynayaa oo run baad sheegtay buu leeyahy macnaha tan kale lafteeda xagga qaraabada iyo layaabku ka soo galay waxa weeye dee qofka jaahilkeen waxba aqooni qofka kale uma markhaati furo ila waxa marag iyo markhaatiga laga furaa waxaad garanaysa soo maaha waxaad jaahil ka tahay miyaad ka markhaati kici kartaa waa run ama run ma aha marka macnaha waxay la yaabeen sifada su-aashana wuxuu u egyahay ninaan wax garanayno wax faa'iidaysanaya marka jawaabta la siiyo jawaab celintan sadaqtee uu u rumaynayaana waxay astaan u tahay nin wax garanayo waxaan cilmi u leh marka wuxuu yidhi facajibnaa lahu yas'aluhu wayusadiquhu waanu la yaabnay oo su-aal buu weydiinayaa haddana wuu u rumaynayaa oo run baad sheegtay buu leeyahy qaala waxau yidhi markaa fa akhbirnii can iliimaani iimaankana bal iiga waran iimaankuna waa maxay qaala waxau yidhi an tu'mina waa inaad rumayso billaah ilahay waa inaad rumayso iyo malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa iyo walyowmi alaakhiri maalinta u dambaysa een maalin kale ka dambayn alladii laa yowma bacdah waa qiyaamada e iyo maalintaa dambe inaad rumayso oo watu'mina aad rumayso bilqadari qadarkana aad rumayso khayrihi khayrkiisa iyo wa sharihi sharkiisaba qaala waxau yidhi sadaqta run baad sheegtay ba uu yidhi qaala waxau yidhi markaa fa akhbirnii iiga waran can ilixsaani bal ixsaanka samafalka waxa la yidhaana iiga waran qaala waxau yidhi an tacbud allaha ilahay waa inaad u caabudo kaannaka taraahu sidii waxaad arkayso waayo fain lam takun taraahu haddaanad adigu arkayn alle fainahu alle yaraaka isagaa ku arkaya inaad alle u caabudo sidii waxaad arkayso o kale waayo adigu haddaanad arkayn allah ku arkaya subxaana qaala waxau yihi faakbirnii bal iiga warran can isaaca saacadda qiyaamana dhiciddeeda bal iiga warran hadda muxamedow qaala waxau yihi markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam malmas-uulu ka la weydiinayaa ma aha nin canhaa saacaddani ka saacaddan qiyaame la weydiinaya la waraysanayaa ma aha biaclama mid uga xogogaalsan oo uga cilmi badan min asaa'ili kani weydiinaya waxa uu yidhi anigu ma ihi mid waxa weeyaan saa'ilka uga cilmi badan oo macnaha anigiiyo adigu waynu ka simannahay cilmiga saacadda weeyi oo dee laa yujalliha liwaqtiha ilaa hu alle mooye cidogi ma jirto qaala waxau yidhi markaa fa akhbirnii haddaba iiga waran can amaaraatiha bal haddaa amaaradaheyga iiga waran amaaradda waa calaamad inakuba amaarad baynu dhahnaa marka bifatxi alhamza alamaara hiya alcalaama wa bikasriha alimaara hiya alwilaaya haddii lahoos dhago imaaro la yidhaana dee waxa weeyaan waa waa wilaayadii iyo maamulkii ee haddii la kor dhabo oo amaara la yidhaana waa calaamadii iyo astaantii marka qaala waxau yidhi faakbirnii bal iiga warran can amaaraatiha astaamaheeda iyo calaamadaheega bal iiga warran haddaba qaala waxau yidhi an talida waa inay dhasho alamatu addoontii waa inay dhasho rabbatahaa sayidadeedii macnaha tii sayidka u ahaydee xukumaysa yacni alrabbu huwa sayid waalrabbatu hiya sayida marka waxaa la yidhaha rabbi haddii la idlaaqon la idaafayn ilahay subxaanahu wa tacala buu ku dhacaya rabb lcaalamiin haddii laakiin rabbi uu mudaaf yaho la idaafeeyo bimacna almaalik cidda wax leh oo dee makhluuqaadka uu ku dhacaya oo iminka haddii la yidhaha jaaa rabu lbeyt waa saaxibu lbeyt kii guriga lahaa marka iminka way idaafaysantaho dee waxa weeyaan rabbataha ay sayidataha inay sayidadeedii dhasho yacni addoontii oo dhasha inan iyadii sayida u noqoto maamusho xukunta oo asayid wasayida waa qofkii addoonka ama addoonta lahaa ee ku tasarufayey waayo addoonku ama addoontu dee sida xoolaha loo yeeshaa loogu tasarufa addoomaha marka qofkii lahaa dee waxaa la odhanaya waa sayidkiisii ama sayidadiisii haddaba an talida alamatu an talida alamatu rabbataha culimmadu tafaasiir tiro badan ayay ka sheegeen waxayse u badan yihiin tafaasiirta ugu badan waxay tahay in loo jeedo in addoommadu iyo tasariga yacni dumarka la addoonsanaya inay aakhiru zamaanka fara badanayaan dabadeed waxa weeyi sayidkeedii addoontan lasoo addoonsaday lasoo qabsaday kii lahaayey sayidka u ahaa awlaadda ay u dhasho awlaaddaasi waxay u noqonaysaa addoontii bimansilati sayid waayo dee waladu sayid waa xurun bimansilati sayid yacni kii sayidka ahaa addoontii uu soo qabsaday ubadkay u dhashaa ubadkaasi waa xor marka macnaha marka addoonsigii bato ee ummahaatl awlaadka ay bataan kuwii ubadka badan dhalay ubadkoogii rag iyo dumarba waxay u noqonayaan sidii sayidkii lahaa oo kale waxaanay ugu noqonayaa macnaha iyadii waa addoon oo tasaruf ma leh laakiin inakii ay dhashay waa xor oo tasaruf buu leeyahy inatii ay dhashay waa xor oo tasaruf bay leedahay ilan sayidkana ka dhalay marka inatii iyo inankiiba waa dad xora oo tasaruf iyo talo leh marka hooyadoodii addoonta ahayd maxay iyagoo ubadkii u noqonayaan sayid oo kale waa iyagu taladii iyo tasarufkiiba wax ku leeyihi oo aabahood baa sayida marka haddii inan ay dhashay inankii wuxuu u noqonayaa sayid oo an talida alammatu rabbaha bay markaa noqonaysaa sayidaha yacni ilmaheedii oo iyada maamulayo sayid u ah ayay dhalaysa hadday inan tahayna an talida alamatu rabbataha ay sayidataha yacni inateedii bay dhalaysaa oo iyadii maamulaysa oo ku tasarufaysa oo sayido u ah kaasi marka waa tafsiirka faraha badan ee culimmadu u badan yihiin laakiin alxaafid ibnu xajar calayhi raxmat ullah fi fatxi ilbaari xadiidkaa markuu sharxayey macnaha iyo macaani fara badan markuu soo arooriyey macaanidaasoo dhan alxaafid ibnu xajar wuu inkiray waxaanu u inkiru u diiday wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam meesha wuxuu ku sheegayaa calaamad hariiba oo dadka ku cusub oo astaan u noqon karta waxa weeyaan dee qiyaamada ashraadu saaca ila waxaa la yidhi waxa weeyaan can amaaraatiha ashraadu saaca nooga waran marka nebigu wuxuu tilmaamayaa calaamad dadka ku cusub oo astaan u noqon karta inay saacaddii dhowdahay tanna wax dadka ku cusub may ahaynoo wuxuu yidhi alxaafid ibnu xajar dee markii futuuxaadka islaamiga uu farabatay ee buldaan iyo waddamo fara badan la furtay addoommadii la addoonsanayay way farabateen awlaaddoodiina way badatay marka arrintani arrin horeba u jirta bay ahayd oo wax cusub may ahayn oo wakhtigaaba markii futuuxaadka islaamiga ay bateen dee waxa weeyaan addoomaha iyo ummahaatl awlaadkuna way bateen marka in fara badan ayay dhacaysay hooyooyinka addoommada ah ee awlaaddoodiina ay asyaada yihiin sayidka ay yihiin marka taasi wax cusub maaha buu yidhi marka macnaha uu xaafidku doortay intuu macaani fara badan soo arooriyey macnaha isagu uu ka dhex doortay uu rajaxay ee uu yidhi astaan bay u noqon kartaa qiyaamada dhiciddeeda ama soo dhowaanshaheeda waxa weeye wuxuu yidhi waxaa laga warramayaa an talida alammatu rabbataha waa kinaaya can kasrati alcuquuq waxaa lagaga kinaayonayaa cuquuqa ayaa fara badanaya aakhiru zamaanka caaqulwaalideenka kaynu dhaahno iyo caasulwaalideenkii oo wuxuu yidhi carruurtii ayaa hooyooyinkood iyo aabbayaashood caaq ku noqonaya oo caasiyaya markaasay waalidkood ula dhaqmayaan sida sayidku addoontiisa ula dhaqmo oo hooyadii baa laga yaabaa inuu caayo uu canaanto uu garaaco oo af iyo addinba ula tago dee maanta zamankaynu nool lahayna way dhacdaa ilmo waalidkiisii garaacay ku caayey ku kawba kaga siiyey intuba way dhacdaa marka alxaafid ibnu xajar isagu macnahaasuu doortay wuxuu yidhi arrinta noocaasa ayaa min ashraadi saaca in aakhiru zamaanka awlaadu cuquuqoodu uu badan doono oo dabadeed ay waalidkoodii ula dhaqmi doonaan sida sayidku addoontiisa ula dhaqmo marka macnaha waxaa looga jeedaa inay hooyadii sayidkeygii ama sayidadeedii dhalayso ilmaheedii ayaa ula dhaqmaya sidii sayidku ula dhaqmi lahaa addoontiisoo kale marka waa arrin dee macsiya oo dembiya laakiin aakhiru zamaanka fara badan doonta ayaa u tilmaamay waana arrin raadadkeega imikaba aynu aragno qaala waxau yidhi markaa faakbirnii iga warran can amaaraatiha astaamaheeda iyo calaamadaheega qiyaamada bal iga warran qaala waxau nabigu yidhi markaa an talida alamatu addoontii waa inay dhasho rabbatahaa tii sayidka u ahayd ee maamulaysay inay dhasho wa an taraa iyo inaad aragto alxufaata kuwii cagaagnaa alcuraata ee qaawanaa alcaalata ee caydha ahaa ricaa'a shaa'i ee xoolo jiratada ahaa xoolaha jiranayee aiga adhi jirta ahaa oo yatataawaluuna yani u baratamaayo fi lbunyaani dhismaha waxaa kaloo ka mid a calaamadaha qiyaamadu markay dhowdahay yani kuwii cagaagnaa ee qaaqaawanaa waxaa looga jeedaa dee qaawani muriyo gacana ma aha way iska aradan yihiin oo waxaa laga yaabaa dharkoodu inuu iska jeexjeexan yahay inay iskaba cagaagan yihiin baa laga yaabaa ama kaba nafla aana xidhnayn waa dadkii xoola dhaqatada ahaa ee reer miyiga ahaa waa caydhii kuwaasaa aakhiru zamaanka waxa weeyaan dabaqyada iyo dhismayaasha iyo fooqyada u kala beratami doonaa taa lafteedu yani isbedelkeeda waxyaabo badan oo ka mid ah waynu aragnaa oo imisaa faqiir ahaa oon xoole lagu aqoon oo laga yaabaa maanta inuu dee akhniyaa ulcaalam ku jiro imisaa iyagoo akhniya ahaa faqiir noqday macnaha waa wax astaamaheeda wax kamida la dareemi karo marka macnaha waa dadkii fuqarada ahaayee danlayda ahaa oo isu roga akhniyaa ulcaalam oo iyagu fooqyada ku tartama waan tarayo inaad aragto alxufaata kuwii cagaagnaa alcuraata ee qaaqaawanaa alcaalata ee caydha ahaa ricaa'a shaay ee adhijirta ahaa yani xoolahooda iska dhaqanayay oo yatataawaluuna u kala dheeraynaya filbunyaani dhismaha oo intay magaaladii soo galaan dadkii reer miyiga ahayn waxba haysani iyagoo ay dhismayaashiiyo fooqyadii u kala dheeraynayaan qaala waxau yidhi markaa famadaa waa tegay ninkii falabisnaa waxaanu nagaanay maliya in dheer yani xilli zaman dheer ayaanu nagaanay oo aanu joognay yani waxaa lagu tilmaamay ilaa saddex maalmood meelahaas inay ahayd qaala wuxuu yidhi famadaa markaa ninkii waa socday dee saddexdii arkaan saddexdii maraatib uddiin alislaam waliimaan walixsaan markuu u dhameeyey ninkii waa iska tegey falabisnaa maliya zaman dheer waxoogaa ayaanu markaa nagaanay buu yidhi cumar faqaala dabeed wuxuu yidhi markaa nabigu yaa cumaru cumarow markaa nabiga sala allahu alayh wasalam dee waa loo sheegay waanu gartay inuu jibriil yahay calayhi salaam faqaala markaa nabigii waxau yidhi yaa cumaru cumarow atadri ma garanaysaa manka u ahaa asaa'ilu kani waraysanaya wax weydiinayay cumarow kan waxi su-aalayay iyo waraysanayay ciduu ahaa ma garanaysaa qultu waxaan idhi haddaan cumar ahay allahu warasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa u cilmi badan oo anuu garan maayo qaala waxau yidhi markaa nabigu haada kani jibriilu waa jibriil o ataakum wuxuu idinku yimid yucallimukum inuu idin baro amra diinikum diintiinna amarkeeda yacni amarkii diintiinna inuu idin baro ayuu idinku yimid oo jibriil buu ahaa calayhi salaam malaa'igtana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sahlay inay isku ekaysiiyaan wax kastoo qudratu tashakul oo macnaha dee aadamihii imika jibriil wuxuu isku soo masalay nin waxa weeyaan dee dhar cad oo tima madow oo quruxsan oo basharkii aadamihii caadigahaa buu isku soo ekaysiiyey yacni saxaabaduna dee cumar iyo nin caadi unbay moodayeen malakul-jibriil baanu ahaa ilaahay baa u sahlay markaa inay dee malaa'igtu waxa weeyaan dad isku soo ekaysiin karaan xadiidkani wuxuu daliil uga yahay saddexda martabadood ee islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanku inay min addiin yihiin oo diinta ay ka mid yihiin halka laga daliishanaya xadiidka waxa weeye yacni xadiidkii markuu dhammaaday oo islaamkii ku jiro oo iimaankii ku jiro oo ixsaankii ku jiro ayaa nebigu wuxuu yidhi haadaa jibriilu ataakum yucallimukum amra diinikum markaa diin baa lagu magacaabay islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii sidaasaynu u nidhi saddexdaasiba waa maraatibu diin athalaatha waa saddexda martabadood ee diinta waa in nabigaa ku tilmaamay diin haadaa jibriilu ataakum yucallimukum amra diinikum dee jibriil wuxuu barayeena saddexda martabadoodba waa ku jireen alaslu thalith asalkii saddexaad kitaabkani usuulu halaatha dee saddex asal buu ahaaye labadii hore waa soo dhigannay oo macrifatu alcabdi rabbahu wa macrifatu alcabdi diinahu waynu soo marray marka asalkii saddexaad ee ugu dambeeyey ayaa aynu maraynaa oo ah macrifatu alcabdi nabiyahu muxameda sala allahu alayh wasalam inuu addoonku aqoonsado nebigiisa muxameda calayhi afdal salaati wasalaam waxau yihi markaa sheekhu alaslu thaalisu asalkii saddexaad macrifatu nabiyikum nebigiina barashadiisii la baranayay weeyaan muxamedin ee muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam nebigiina muxameda barashada la baranayo weeyaan asalka saddexaad barashada nebigu markaa inaad nasabkiisii barato oo hadigiisii aad barato iyo sunnadiisii iyo diintii uu la yimid oo aad ku dhaqanto wa huwa muxamed ibnu cabdillaah marka wuxuu tilmaamayaa oo uu ku bilaabay nasabkiisii waayo nebigaagaba haddaanad garanayn waa kuma waa ina ayo yacni nasabkiisii iyo halka uu ka soo jeedo waa inaad garato iyo halkuu ku dhashay iyo waxyaabaha ku tacalluqa xayaatadiisii iyo noloshiisii inaad barato weeyi marka waxa uu sheekhu yidhi wahuwa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam muxamed ibnu cabdillaahi waa muxamed oo ibnu cabdillaahi ina cabdillaahi ahaa ibnu abdibna cabdilmualib oo ina cabdilmualib ahaa ibnu haashimin ina haashim ahaa yacni nebigu sala allahu calayhi wasalam waa muxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmualib ibnu haashim wa haashimu haashimna min qurayshin quraysh buu ka mid yahay nimankii loo odhan jiray wa qurayshun qurayshina min alcarabi carabtay ka mid tahay waalcarabu carabtuna min duriyati ismaaciila nebi ismaaciil tafiirtiisii iyo duriyadiisii ayaa ay ka mid yihiin nebi ismaaciil oo isaguna ah ibni ibra ibni ibraahiima nebi ibraahim inankiisa haddee waa ismaaciil ibnu ibraahim ibraahimkii alkhaliili ee ahaa kuu alla doortay waittakhada allahu ibraahiima khaliilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi ibraahim calayhi salaam khaliil u doortay oo uu jecel yahu ka dhigtay marka waxau yihi walcarabu carabina min duriyati ismaaciila ismaaciil tafiirtiisa ayay ka ahaatay oo waa duriyadii iyo tafiirtii nebi ismaaciil ismaaciilkaasoo isaguna ibni ibraahiima ina ibraahim ahaa ibraahim oo isaguna alkhaliili kii alla u doortay ahaa khaliil raxmaan waittakhada allahu ibraahiima khaliila marka carabi waxay ka soo jeedaa duriyadii ismaaciil ibnu ibraahim alkhaliil ayay ka soo jeedaan calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam nebi ibraahim iyo nebigeenna muxamedaba sala allahu calayhi wasalam korkooda ha ahaato ammaan iyo waxa weeyaan nabadgeliyo ta ugu wanaagsani dushooda ha ahaato waxa uu sheekhu yidhi walahu waxa u sugan nebi muxamed min alcumri xagga cumrigo da'diisu ay tahay halaatun wa sittuuna sana saddex iyo lixdan jir saddex iyo lixdan sannadood ayaa da'diisu ahayd minhaa waxaa saddex iyo lixdankaa ka mid ah arbacuuna afartan sannadood oo qabla nubuwati nebinimada horteed ahayd intaan loo waxyoon iyo wa halaatun wa cishruuna saddex iyo labaatan nebiyan wa rasuula nebi iyo rasuulu ahaa yacni saddex iyo labaatankaa sannadoodna waxay isugu jirtay nubuwadii iyo risaaladii ila nubuwadaa kusoo horrayso waa loo waxyooday kadibna waa la diray oo kac baa la yidhi xilka laguu dhiibay dadka gaadhsiiya markaa saddex iyo labaatankaa sannadoodna nebinimo iyoiyo rasuulnimo ayaa waxa weeyaan ku qaatay waxau yidhi markaa nubia biiqra waxaa loogu waxyooday iqra nubia nubuwadu waa min annaba bimacnaa ukhbira laakiin dee waa khabar samaawi oo samadaa looga warramay dhulka loogama warramay ila waxyigu waa khabaru samaa wa ursila bilmudathir mudathirna waa lagu diray oo markii loo warramay loo waxyooday ee waxa weeyaan iqra loogu waxyooday waa shanta aayadooda ugu horreysa iqra bismi rabbika aladii khalaq shanta aayadooda suuratu iqra ugu horreeya ayaa ahaa sida raajixa awalu maa nazla min alqur'aan qur'aan wixii ugu horreeyey soo degay marka nebinimadiisa taa ku sugnaato dee waxyigii samaawigahabaa kusoo degay laakiin weli lama dirin oo indaar looma dirin mudair markay kusoo degtayna waa la diray oo waxaa la yidhi wixii lagugu soo dejiyey kacoo dadka gaadhsii marka dee rasuulnimadiisuna waxay ku bilaabantay mudair markaa nubia waxaa loogu waxyooday biira ira ayaa loogu waxyoodo suuratu ira ayaa kusoo degtay dee nebinimadiisii ugu horreysay halkaasi ka bilaabantay wa ursila waxaana lagu diray bilmudair suuratu lmudair oo rasuulnimadiina halkaasi ka bilaabantay fa asbaxa nabiya rasuula nebi rasuula ayuu noqday loo waxyooday lana diray wa baladuhu beledkiisa iyo waddankiisuna makata maka weeyaan sharafaha allah wa zaadaha allahu tacdiima ilaahay sharaf iyo tacdiim ha u ziyaadiye oo dee iyaduu ku dhashay oo asalkiisii uu yahay iyo halka uu ka soo jeedo wahaajara waxaan u hijrooday markaa rasuulku ila almadiinati madiinana waa u hijrooday marka maka ayaa waxa weeyaan beledkiisa asalkii ay tahay waana halkii markii loo waxyooday saddex iyo tobanka sannadood tawxiidka uu ku baaqayay kadib madiine markuu tegayna waa waxa weeyaan toban sannadood buu halkaana dacwadda iyo khayrka ka waday waana halkii dowladda islaamkaa lugaheedu uu ku istaagay ee ugu horraysay ee caasimadda islaamka u noqotay ee uu jihaadka ka bilaabay ee futuuxaadka iyo islaamka intishaarkiisu uu ka soo faafay waxay culimmadu isweydiiyaan ma alfarqu bayna alnabiyi waalrasuul yani waxa weeye wa halaaثun wa cishruuna nabiya warasuula ma isku mid ba mise waa kala duwan yihin sida saxiixa way kala duwan yihin laakiin tafsiirka raajix ee culimmadu mashhuurka ah waxa weeye inuu nebigu yahay man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqih ka sharci loo niyo waxa weeyaan loo waxyooday sharci ee dadka inuu gaarsiiyana aan la amrin rasuulna waxa weeye man uuxiya ilayhi bisharcin wa umira bitabliiqih ka sharci inta loo waxyooday dadkana gaadhsiintiisa la amray laakiin tafsiirka mashhuurka ah oo xataa ibnu cuthaymiin uu sharxiisa kusoo qaatay yani ahlulcilmiga muxaqiqiintii way naqdiyeen waxaana lagu naqdiyey yani marka la yidhaha man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqih nebigu waa ka sharci loo waxyooday gaadhsiinna aan la amrin siday suurtagal ku tahay nebi in xilkii iyo waajibkii gaadhsiinta laga dhaafo iyadoo culimada oo ambiyada ka hoosaysaba waajib ay ku tahay tabliiqu sharci illah inay gaadhsiiyaan haddii culimada oo warasatlambiya ah kuwii ambiyada dhaxlay waajib ay ku tahay inay dadka gaadhsiiyaan sharciga ambiyaduna min baabi alawlaa waalaxra iyagaa uga sii mudan inay dadka gaadhsiiyaan diinta markaa intiqaadku wuxuu kaga soo arooray walam yu'mar bitabliiqih kayfa yumkin markaa sheikhu lalbani calayhi raxmat ullah fi silsila silsilat alaxaadiidi saxiixa mujaladka lixaad safxada boqol iyo toddobiyo lixdan wuxuu isagu leeyahay sida tacriifka saxdii waxa weeye marka la kala tafriiqinayo bayna alnabiyi waalrasuul inuu nebigu yahay man bucitha litaqriiri sharcin saabiq nebigu waa ka lagu soo saaro inuu taqriiriyo waxa weeyaan sharci ka horreeyey maaha sharci cusub oo isaga lagu soo dejinayo sharci ka horreeyo ambiyadii hore ama ummadihii hore kaasuun inuu taqriiriyuu sugo loo soo saaray waalrasuul man bacafahu allahu bishariicatin yadcu nnaasa ilayha rasuulkuna waa ka isaga lagu soo saaro shariico uu dadka ugu yeedhayo ugu baaqayo ka shariico lagu soo dejiyo uu dadka ugu baaqayo sidoo kale moxamed amaan aljaami calayhi raxmat ullah isaguna sheekh albani buu waafaqay oo kitaabkiisa uu usuulu halaathaha ku sharxayo wuxuu odhanayaa tacriifkaa hore intuu naqdiyey loo badan yahay ayuu odhanayaa tacriifkaa hore huwa almashhuur isagaa caana laakiin waxaa ka ansabsan buu odhanayaa oo ka munaasabsan tacriifkan dambe oo ah annabiyu man bucitha birisaalati man qablah walaysa lahu risaala mustaqila wuxuu odhanayaa nebi waa ka isaga lagu soo diro uun kii ka horreeyey risaaladiisii iyo sharcigiisii uun isagana lagu soo saaro inuu kaa taqriiriyo n isagu risaalo iyo sharci mustaqil oo u madax bannaan aan lahayn sida ay u badnaayeen buu odhanayaa sidii kaambiye ay bani israa'iil oo ambiyadii reer banu israa'iil isaga dendambaysay dee shareicadii tawraad unbay kala dhexlayeen oo mid walba uu taqriirinayo oo uu tajdiidinay oo uu dadka ugu baaqay laakiin wuxuu odhanayaa rasuulku sidaa sheekh albaani caleyhi raxmat ullah waa ka lagu soo saaro shareeco uu dadka ugu baaqayo marka calaa kullin tacriifka musallamka ee intiqaadka ka nabad galay maa kan mashhuurke waa ka aynu tilmaannay oo nebigu inuu yahay kaa lagu soo saaro inuu sha- bisharci man qablahu uun taqriiriyo rasuulkuna waa kaa lagu soo diray isaga shareeco uu dadka ugu baaqayo waxa uu sheekhu yidhi markaa bacaahu allah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku soo saaray nebi muxamed oo uu soo diray binnadaarati can shirki inuu dadka shirkiga uga digo wayadcuu ila tawxiid tawxiidkana dadka ugu baaqo yacni muhimadda ugu weynee nebiga loo soo saaray waa inuu shirkigana dadka uga digo tawxiidkana ugu baaqo inay dadku cibaadada alla u gaar yeelaan wadaliilu daliilka arrintaa tusinayaana qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan koreeye yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir waxa alla uu yidhi yaa ayuha almudathiru kan istuuduubayow waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qumka oo faandir dig kacoo dadka u dig oo markii bidaayada waxyiga ugu horreysay dee argagaxii iyo rucbigii ku dhacay waxay kaliftay inuu istuuduubo marka waxaa lagu yidhi nubuwadii ila risaala uga dambaysee kaagan istuuduubayo sara kac fadhi kuuma yaalle waxa uu rabbi yidhi yaa ayuha almudathiru kaagan istuuduubayow qum kac oo faandir dadka u dig warabbaka rabbigaana fakabir weynee wa hiyaabaka dharkaagana fatahir taahiri oo najaasada iyo waxyaabaha ka ilaali waxaa kaloo lagu fasiray wa hiyaabaka fatahir ay wa camalaka fatahir acmaasha iyo cibaadaadkaad qabanaysana ka taahiri shirkiga iyo wixii waxyeelaya burinaya oo dhan waxaana la yidhi wajhu shabaha halka laysaga ekaysiye dharka iyo camalka lianna alcamala yalzamu caamilahu ka luzuumi athawbi lilaabisi ma arkas yacni siday maradu qofka xidhan u laasimto ile maradaadu way ku laasimaysa had iyo jeer ood xidhanta oo iska dhigi maysid dee qaawani ku socon maysid markaa sida maradu qofka xidhan ay u laasimto ee marnaba aanay uga zuulayn ayaa camalkuna ciddii samaysay caamilkiisa u laasimaya marka maadaama yani yalzamu alcamalu caamilahu ka luzuumi athawbi lilaabisi halkaasaa laysaga shabahay marka wahiyaabaka fatahir camalkaaga tahir warujsa asnaamtana fahjur isaga dheerow oo ka tag waxaa kaloo lagu fasiray hubsi iyo xumaan oo dhan isaga haajir oo ka tag walaa tamnun waxa bixinin oo cadiyad ha bixinin tastakthiru adiga oo badsasho dalbaya tuka badan ku dalbaya macnaha walaa tamnun tastakthir cadiyad ha bixin tuka badan ku hel adoo isleh nin baad waxoogaa u dhiibaysaa laakiin berri tuka badanaad ku heshay ta la diidaya waa taa waayo dee lilaahi maahae ciwad iyo bedel baad ku doonaysa laakiin ilaahay dartii markaad u bixinayso wax kale kuma delbisa sideedaba camalka iyo cibaadada yacni laa tabqii bihi ciwadan siwa allah waxaan alle iyo ridihiisa ahayn laguma dalbo acmaasha khayrka iyo cibaadaadka haddaad wax bedela ama ciwadaba ku dalabto camalkaasi maaha lilah lagana aqbali maayo marka waxa uu yidhi rabbi walaa tamnun waxa bixinin oo cadiyad iyo siin cid ha siin oo ha bixin tastakfiru xaal aad badsasho ku dalbayso adoo ku doondoonaya tuka badan ku hel walirabbika rabbigaana nebi allow fasbir u sabir ilaahay dartii u sabir oo cibaadada ku sabir oo dacwadda iyo khayrka ku sabir oo dhibka kaasoo gaadhaya af iyo adinba u sabir wamacnaa qum faandir qum faandir macnaheedu waxa weeyi yundiru can ishirki shirkiguu dadka uga digayaa oo wayadcuu ila tawxiidi tawxiidkana waa ugu baaqaya warabbaka fakabir warabbaka fakabirna macnaheedu waxa weeyi ay cadimhu ku weynee bitawxiidi tawxiidka ku weyne waayo ilaahay nin weyneeye cid kale kuma lamaaneeyo cibaadadiisana waxa weeyaan ma barbar dhigo wamaa qadaru llaha xaqa qadrih yacni kuwa ahlu shirkigu ilaahay may qadarin qadarintii xaqa uugu lahaa wa hiyaabaka fatahirna macnaheedu waxa weeyi ey tahir ka taahiri acmaalaka acmaashaad samaynayso can ishirki shirkiga ka taahiri wاrujza fahjurna macnaheedu waxa weeye arujzu rujzigu alasnaamu asnaamta weeyi waxaanu ku dhacayaa wax alla wixii ilaahay keyrkii la caabudo in laga dheeraado laga tago wa hajruhaa asnaamtaa ka tegiddeeduna tarkuhaa ka tegiddeeda weeyaan laga taga iyada iyo waalbaraa'atu in beri laga noqdo minhaa asnaamta iyo wa ahlihaa ehelkeedaba shirkiga beri baan ka ahay mushrikiintana hoostaan ku haysanaya waan jecelahay isma qabanayso tacriifu lislaam maxaynu ku soo marray ya ma huwa alislaam alistislaamu lilahi bitawxiid walinqiyaadu lahu biaaca walbaraa'atu min ashirki wa ahlihi hada huwa xaqiiqatu lislaam inaad ilaahay tawxiidka isugu dhiibtood muwaxid dhaba noqoto daacada iyo cibaadada iyo camalka saalixa ugu hogaansanaato shirkiga iyo ehelkiisana aad beri ka noqoto waayo tawxiid khaalisa iyo shirki iyo mushrikiinoo la dugsadaa isu kaa qaban maayaan qad kaanat lakum uswatun xasana fi ibrahima waladiina macah id qaluu liqawmihim ina bura'aau minkum wmima tacbuduuna min duni illah kafarna bikum wabada baynana وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده مشرق إلا إلهي ورميو موحد نقضه من محبة يدين بحيسية موالاة يا حرير أبدا أخذ على هذا أرنتا سوح النبي كنا قادي وأي أرنتا سكو قادة وتوحيد كعشر سنين طبان سنضوض أو يدعو إلى التوحيد توحيدك أو قباق يضتك يعني طبان سنضوض yacni saddex iyo toban sano ayuu maka joogay laakiin tobankii horeo dhan yacni mas'aladaa tawxiidka ayuunbuu tarkiisinayay oo acmaash iyo cibaadaadkan kale lama soo faral yeelin oo salaadda ugu horrayso laguma faral yeelin sababtuna maxay ahayd waayo waxa weeyaan haddaan tawxiid la helin dee waxa weeyaan camalkaagu waa haba'an mansuura camalka maqbuulka ee la aqbalaa waa camalka tawxiidka ku dhisan un kaasunbaa maqbuul ah marka akhada calaa haada arrintaasi rasuulka waxay ku qaadato uu ku nagaaday waa arrintee waa yani altaxdiiru min ashirki waaldacwatu ila tawxiid inuu dadka shirkiga uga digo tawxiidkana ugu baaqo waxay ku qaadatay cashara siniina sannado toban ah yadcuu ila tawxiid isagoo dadka tawxiidka ugu baaqaya wa bacda alcashri tobankii dabadoodna curija bihi rasuulka waxa la korsiiye oo lala koray ila asamaa samada ayaa la korsiiyey oo wa furidat calayhi salawaat alkhams halkaasaa shanta salaadood lagaga soo faral yeelay maarkas toban sannadood markuu tawxiidkii dhidibada u aasayey ayay markaa acmaashii cibaadaadkii bilaabantay ilan mar hadduu tawxiidka seeskiisu adkaado waxaa lagu dul dhisayaa acmaashii cibaadaadkii laakiin guri aan seeskiisu taagnayn saqafkiisa miyaa la sugaa oo la dhisi karaa may yacni marka hore seeska waa in la taago marka tawxiidku waa asaaskii iyo seeskii acmaasha ninka yidhaha waan camal falayaa biduuni tawxiid waa nin yidhaha saqaf baan taagayaa biduuni asaas dee miyuu u joogsanaya madaxuu kaga soo dhacaya markaas mas'aladan alisraa waalmicraaj waa mucjizo ilaahay nebi maxamed ku karaameeyey calayhi afdal salaatu wasalaam khasaa'istiisii waaweynayd bay ahayd waatii gaaladii quraysheed ay rumaysan kari waayeen ee waxa weeyaan mid walba uu lahaa waxa weeyaan sidee ku suuroobaysaa marka xaqiiqadeeduna waxay ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo kacbada iska hurda ayaa loo yimid dabadeed halkaa dhuunta ilaa caloosha inta sidaa loo jeexoo la dilaaciyey oo qalbigiisii lasoo saaray ayaa xikmad iyo iimaan laga buuxiyey iyadoo loo diyaar garaynayo muhimadda iyo arrinka culusee loo sii wado iyadoo loo bislaynayo oo loo sifaynayo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu la kulmaya kadib waxaa loo keenay daabad cad oo baqashana ka yar dameerkana ka weyn oo la yidhaha alburaaq oo tallaabada dhigaya halka araggiisu ku dhammaado tallaabo dheerida dabeed nebigu waa fulay sala allahu calayhi wasalam isagoo isagoo malakuljibriilna uu la socdo dabadeed baytulmaqdis ayaa buraaqi ay geysay dabeed halkaasuu nebigu ku degay markaasuu ambiyadii oo dhan halkaa isagoo imaama ku tukiyey waxay tusinaysaa fadluhu calaa jamiici alambiyaai waalmursaliin sida ambiyada iyo rusushoo dhan uu uga fadli badnaa ee isagu imaamkoodii hormoodkooda u ahaa nebi maxamed baa horgalay oo baytulmaqdis ambiyadii oo dhan ku tukiyey kadib waxa weeyaan halkaa markuu ambiyadii ku tukiyey ee ay ku tukadeen ayaa curija bihi ila asamaa iyadoo malakul jibriil la socdo ayaa samaawaadka sare la korsiiyey ilaa hadafkuu u socday waa inuu samaawaadka sare koro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaas uu kula kulmo oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku soo faral yeelo cibaadadaa weyn ee salaada ah markaas samaawaadka markii uu koray ayaa ay dalbeen iyadoo malaku jibriilna uu nebi maxamed la socda in samadii laga furo waayo samadu wax iska ballaqan oo cid walba daf iska tidhaahda maahee malaa'ig rabbi ayaa gaadh ka haysa wajacalna asamaa sarfa maxfuuda waa gaadh baa laga hayaa markaas markaasee la yidhi waxa weeyaan markii ay furitaankii dalbeen ayaa la yidhi man qaala jibriil qiila waman macak qaala muxamed qiila waqad ursila ilayhi qaala nacam intaasaa la weydiiyey waa ayo waa jibriil yaa kula socda waa muxamed miyaa la soo diray haa soo soco markaa dabadeed sidaasay samaba same ay ugu sii gudbinaysa ilaa toddobada samo ay dhaafeen oo cinda sidrati lmuntaha halkaa cid waliba markay ka hadhay keligii nebiga sala allahu alayh wasalam halkaa u gaadhay calaa kullin markaas ayaa waxa weeyaan dee mucjizaadkii alisraa waalmicraaj iyo hadalkii isagiio ilaahay dhex maray ambiyadii uu samo walba kusii marayey iyo hadal wixii dhex marayey qisadii isagiiyo nebi muuse dhex martay salaadii lagu soo faral yeelay ee kolbo uu ku noqonayey ilaa markii dambe shan laga dhigoo lasoo fudaydiyey qisadii dheerayd ee aad ku garanaysaan axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa markaa halkaa ka dhacday dabeed nebiga waa la soo celiyey oo dee maka ayuu salaadii subax wakhti yaro waxa weeyaan mugdi mugdi ah laakiin waagii uu dilaacay ayaa lagu soo celiyey oo halkaa subaxii uu ku tukiyey marka mucjizo aad iyo aad u weyn oo u qiimo badan bay ahayd waxaanay tusinaysaa salaadu qiimaha iyo qadarka ay leedahay cibaadaadkan kaleo dhan dhulka isagoo jooga ayaa lagu faral yeelay laakiin salaada samada ilaa la geeyey halkaas oo isagiiyo ilaahay ay toos u wada hadleen iyadoon cidi u dhaxayn waxa weeyaan meel hoose laguma faral yeelin halkaasaa salaada lagaga soo faral yeelay wa bacda alcashri markaa tobankaa sannadood ee tawxiidka uu ku baaqayey dabadeed curija bihi ila asamaa samada ayaa la korsiiyey oo lala koray wa furidat calayhi waxaana lagu soo faral yeelay asalawaatu alkhamsu salaadihii shanta ahaa wa sallaa fii makata maka markaa nebigu wuxuu ku tukanayey alaaa siniina sanado saddexa markaa saddex iyo tobankii saasay ugu dhammaaday marka saddexdaa sannadoodna waxa weeyaan rubaaciyada salaada afarta ah laba laba ragcadood buu tukanayey oo weli waxa weeyaan inta ziyaadada looma waxyoon kadib madiine markii uu tegey ayaa fa uqirat salaatu safari waziida fi salaati alxadar madiine markii uu tegey ayaa salaadii safarkana waxaa lagu sugo lagu daayey rubaaciyadeedu inay laba ahaato waa qasrigii salaadii qofku markuu iska nagiyayo gurigiisa uu joogana labadii ayaa lagu ziyaadiyo inay afar rubaaciyadaa noqoto wa bacdaha saddex iyo tobankaa sannadood dabadeedna umira waxaa la amray bilhijrati inuu u hijroodo ila almadiinati madiina inuu u hijroodo ayaa saddexdaa sannadood dabadoodna la amray marka macnaha saddex iyo toban sano isagoo maka ku qaatay ayaa la amray inuu madiine u hijroodo dabeed waa hijrooday tobankii hadhayna halkaasuu ku qaatay markaa saddex iyo toban sano oo maka ah iyo toban sano oo madiine ah saddex iyo labaatankaa sannadood ayuu nebigu ku qaatay nebiyan wa rasuula iyo afartankii nubuwada ka horreeyey isugayntoodu markaa saddex iyo lixdankaa sannadood ayaa nebigu uu jiray sala allahu calayhi wasalam waana cumrulghaalibka ummadda nebi moxamed ummadda nebi moxamed cumrigeeda ugu badani waa intaa nebi moxamed la siiyey oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa acmaaru ummatii maa bayna sitiin ila sabciin wa aqaluhum man yajuuzu dalik cumriga ummaddayda la siiyey waa lixdameeyey ilaa toddobaatan waxaana yar inta ka gudubtee dhaafta wallahu subxaanahu wa tacala aclam